askarigan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan qeybta gaadiidka ayaa isku soo dhibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana lagu magacaabaa maxamed xirow sheekh ibraahim kaasoo tababar militari kusoo qaatay dalka itoobiya muddo saddex bilood ah isagoona safka dowladda federaalk ku jiray muddo laba sano oo xidhiir ah markii uu soo goosanayay waxa uu la yimid askarigan qoriyo boosh askarigan ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah el furqaan marka hore waxa uu ka warramay halka uu ka tirsanaa goobta uu ka howlgali jiray iyo xilliga uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka maasha allah magaceyga niyo maxamed xerow sheekh ibraahim aan lahaa buutada shan labaatanaad ururka laba boqol konton iyo labaad waa waxay ka howlgalaan hadda dhankan shabeellada dhexe waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo saddexdii bilowgeeda tababarkaya bixinaya niyahow aniga hadda koox koox unbuu tababarka ahaa ee macalinka wuxuu ahaa mid af soomaali ku hadlaayo maxamed multuma a loogu magacaawaayey af soomaaliyana ku hadli dirir dhawe ma lagu tababaraya
dirir dhawe gadaasheedii meel huursa lalahay walaahi waxa hadda la isbaraayo waa gaardis iyo sida hadda qori loo ridi iyo sida ammaan loo furi iyo waxyaabahaas oo amaanay wax ka dheeraada ma ma lasoo baray isagoo hadalkiisa sii wata maxamed xirow sheekh ibraahim ayaa xusay qaabka ugu suurta gashay inuu kasoo baxo safka ciidamada dowladda federaalk ee uu la howlgalayay niyahow alxamdulilah aniga ra'yi iyo dad iyo wax midnaba iguma dhiirigelin aniga go-aankeedii anaa iska lahaa ilaahana iigu dhaliyey ilaahana maaragtay soo hanuuniyey toobadana mar kastana waa qorantay marka waxaan dhahay niyaho allahaaga u laabo oo intaad ku dhiman laheyd waddo qaldan waxaad kaaga wanaagsanaa is dhahay markaa wanaagsanoo toosan oo dib muslim ku socda inaad dhimatidaa kaaga sharaf badana soldaan hadda taas qofkii ilaahay garansiiye bisaa gara kara maano qofkii ilaahay garansiiye maalin kasta soo socdaa oo ilaahay u laabanaayo maano ugu dambeyntii askarigan taayibkaah ee ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa ka hadlay qaabka wanaagsan ee u soo dhoweysay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose askarta saaxiibadiisa ah ayaa ugu baaqay inay safka shisheeyaha ka soo baxaan allahna u noqdaan
ayadoon qarsoodi ahaynoo xabsi ku jirnaa af cad iyo hadal kaylaa waxaan ku leeyahay horta ilaahi ha soo hanuuniyo mar welibana toobada waa furan tahay waa waxaan ku waanin lahaa in ay maaragtay horta ilaahay u laabtaan oo ay rabbi subxaana watacaala ay u tooba keenaan ay shaqooyinkaan qalmin iyo waxyaabihii maaragtay diid kasoo horjeedo mar kasta aad ku dhaqmaysa kasoo laabtaan qof tooba keenay sidii loo soo wana loo soo dhaweyn lahaa ilaahay u laabtay sida loo maaragtay markhaqaadi lahaa sida loo sharfi lahaa sida loo ixtiraami lahaa lsoodhaweey cid dhibaato ii geysatay ma lahan cid i xumaysanna ma lahan shalayna ilaaha dambi ka gashay maantana ilaahay haddaa u laabatay alxamdulilah ilaahay uu kusoo hanuuniyaa mahad iskalaha ledha
wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si raxan raxana u soo gaaraya marba marka ka dambeysa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo marka ay soo gaaraan meelaha ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab si wanaagsan loo soo dhoweeyo kadibna iyagoo faraxsan oo aysan wax dhibaato ah qabin bulshadooda dib ugu laabtaan